أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البايسين ما لكم تلبسون حلة البايسين
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha toddobaadkan barnaamijka diiradda jimcaha waxa aynu kaga hadli doonnaa fadliga khayraadka iyo ajarka faraha badan ee ku jira tobanka dambe ee bisha ramadaan oo ay nooga harsan tahay maalmo qura waxa aynu isku dayi doonnaa in barnaamijka aynu ku dhex tilmaamno waxyaabaha khaaska u ah tobankan dambe iyo waxyaabaha laga doonayo dadka muslimiinta ah inay kaga faa'iidaystaan fursaddan dahabiga ah ee allah uu soo gaarsiiyey barnaamijka waxaa marti ku ah oo toddobaadkan aynu ku casuunnay fadiilatu sheikh nuur macallim cabdiraxmaan barnaamijka soo saaristiisa waxaa gacan weyn iga siiyey waryaheena zakariya cumar aniga ayaa idila socodsiinaya waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البايسين ما لكم تلبسون حلة البايسين
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka ayaan toos ugu dagali doonnaa maalmo kooban ayaa nooga harsan tobanka dambe ee bisha barakaysan ramadaan oo ah maalmo fadli badan islamarkaana kheyraad aan la soo koobi karin uu dhex eegaago nebigeenna muxamed sala allahu calayhi wasalam aad ayuu cibaadaysan jiray tobanka dambe ee ramadaan waxaana ka mid ah in nebiga guntiga uu adkaysan jiray habeenada tobanka dambena uu noolayn jiray ehelkiisana uu soo toosin jiray si ay kaga faa'iidaystaan fursaddan dahabiga ah axaadiis badan oo aan la soo koobi karin ayaana tusaysa fadliga ku jira tobanka dambe waxaana nala gudboon in aynu ku dayanno nebigeena oo aynu ku dadaalno tobankan dambe fursado badan ayaa qofka muslimka hor yaala oo uu kaga faa'iidaysan karaa tobanka dambe ee ramadaan waxaana ka mid ah in habeenkii cibaado lagu nooleeyo in reeraha la kiciyo oo khayrka la faro in la ictikaafo oo qofkii awooda uu tago masaajidda halkaasna uu ku nagaado in lagu dadaalo raadinta habeenka leylatulkhadriga oo ah habeen barakaysan oo fadli badan kana khayr badan kun bilood haddaba waa in aan ku dadaalna habeenkaasi aan allahna ka barinah inuuna waafajiyo qofka waa inuu ka fogaadaa doodaha aan wanaagsanayn khilaafka islamarkaana la xaliya hadduu uu jiro khilaafaadka dhex taagan bulshada muslimiinta sidoo kale waxa aynu kaga faa'iidaysan karnaa in aynu badinno bixinta sadaqada gebagabadii tobankan dambe iyo waxyaabaha laga sheegay iyo baraarujin ku aadanba waxaan idinku duwayaa fadiilatu sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo maanta marti ku ah barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام tobanka dambe ramadaanka ama bisha soonka ka mid ah waxa ay leedahay qiimo badan oo ruuxa muslimka ah inuu ogaado ay laga maarmaan tahay allah ku dhaartay subxaanahu wa tacaalaa waalfajri walayaalin cashri aan ku dhaartay habeena cashrin tobana marka aan marno tobankaas in looga jeedo tobanka ramadaan u dambeysa aqwaal kalaa ku jirta waa cashru dilxija iyaa ku jirta laakiin tobanka ramadaan u danbaysaa kamida tafaasiirta ku jirta nabigeena moxameda sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi xadiidka caaisha ay werinayso radia allahu canha muslimna fii saxiixa uu ku soo saaray taxaraw leylata alqadri habeenka sharafta doondoona fi lcashiri alawaakhiri tobanka dambe dhexood ku doona ku doondoona oo min ramadaana ramadaan ka tirsan allah hadduu ku dhaartay oo nabigu sala allahu alayh wasalam sidaa uu noo amray inaan doondoono tobanka dambe leylata alqadri aan ka doondoono warku waa dhanya leylat lqadrin alla wuxuu ku yiri ina anzalnaahu fii leylati lqadri wamaa adraaka maa leylatu lqadri leylatu lqadri khayru min alfi shahr kun bilood ayay ka khayr badan tahay kun bilood sanada markii loo rogo siddeetan iyo dhowr sano waay cibaadada markaa allah subxaanahu wa tacaala ujeedadu noo abuuro waaye ruuxu ku sameeyo oo ama salaada ama jihaada ama jihaadka bimacnaa qitaalka ahay waaye ama qur-aan akhris ama sadaqo ah adkaartii noocyadeeda kala duwanayd cibaadada uu shaqsigu samayhayo sideetan sano iyo sideetan sano wax la jira uu ku sameeyo oo leylatu qadri aysan ku jirin waxaa ka qiimo badan halka habeen oo leylatul qadriga cibaadada uu sameeyayo olajeedadu saas wahay habeenkaas sidaas uu qiimo badan yahay tobanka dambe ayuuna nabigu yiri sala allahu alay salam ka raadiya taxaraw leylata alqadri fi lcashri alawaakhiri min ramadaan taas marka waxay keenaysaa tobankan hal gangaarah in ummadda muslimka laga rabo rag iyo haweenba dhalinyaro iyo waayeelba waxaa la raadiyahayana waxaa ka mid ah guud ahaan waa dabayaaqadii bishii oo tobankii hore tobankii dambe tobankii dhexe tobankii hore iyo tobankii dhexoo dabayaaqo ah in yar kadib waxaan gelaynaa haddii alla doono tobankii dambe inuu markaa ruuxu aada isu xel saaro uga dadaalo qiimadaas ay leedahay asoo maanka ku haaya caylar shayga qiimadiisa ruuxu markuu ogaado ayuu u ogol yahay inuu geliyo waqti iyo maskax iyo nooc walba wax lagu raadiyo taas marka waa sidaas waxaa jirta marka ramadaanka guud ahaan qiimada uu leeyahay ruuxi og ayaa waxaa garahaya tobanka dambe qiimada ay leedahay ruuxaasaa garahay ruuxa in dadaalkaas uu bixiyey iyo halgankaas alla uun oo wax ka aqbalay astaamaha lagu garan karo waxaa ka mid ah yidhaheen culammadu in isbeddel aada naftaada ka dareento oo ramadaan ka hor sidaad u jeclaad jihaad fii sabiilillahi gaalada in layska dhiciyo in qur-aanka la akhriyo in la barto cilmiga habeenka qiyaamolilka la sameeyo jacaylka aada u qabta ramadaanka ka hor haddii uu sare u kacoo dareento macnaheeda in halgankiiyo dadaalkii allah wax ka aqbalay tusaale ka tahay haddii aan isbedel ku dhicin in waxba la aqbalin ayay tusaale u tahay ay yidhahdeen culamada islaamka maaha wax aayad iyo xadiida laakiin waa tijaabooyinka ay sameyn culamada islaamka oo laga soo bilaabo raggii hore ruuxa muslimka sidiisa waxaa laga rabaa inuu barto aqoonta dhabta ah waa maxay aqoonta dhabta ah waa allaa yiri oo rasuulkiisa yiri waaye wixii kasoo hora wasaawasu shaydaan waaye allaa yiri oo rasuulkiisa yiri aqoona waxaa maanta dunida leeyahay aqoonaha butaacda ee dadka meel walbay joogaan ummadii muslimka ahayd bara bulsho ha ahaato idaacada ha ahaato telefishinna ha ahaato ay aqoon u moodayaan aqoon ma aha dhaba waa aqoon dhalanteeda alcilmu alxaqiiqiyu huwa cilmu lkitaab wasunna allaa yiri oo rasuulkiisa yiri waay alcilmu almusayaf cilmiga falsafakeeshinkana wixii ka soo heray waaye allaa yiri oo rasuulkiisa yiri wixii ka soo horay ee saxaabadii ridwaanullahi calayhim waxay kitaabka iyo sunnada ka fahmeen ka soo horay waay taas horta waa inaan ku baraarugnaa maxaa yeele allah subxaanaha wa tacaala waa kiina abuuray asigaa garanaya waxa adduun iyo aakhiraba dhib noole iyo wixii dheef noole siga marka tusaalaha uuna siinayo inaan qaadano waayo tusaalaha alla bixihayo xaggeen ugu hagaagaynaa qur-aanka iyo sunnada ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam wayubashiru lmu'miniina aladiina yacmaluuna aلصaalixaati ana lahm ajra kabiira وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عdاaبا أليما w sورaة الإسراء aيadda ku jirta bilowgeed nabiguna wuxuu yihi slى الlه عليه وسلم markii xudayfa radي الlه canه uu su-aala fitanka iyo khayrka iyo sharta iyo uu ka su-aalay asigoo tilmaamaya fitanta dhacaysa waxa looga badbaadi karo wuxuu ku yihi تacلم kitaaب الlahi واتaبع man فيih kitaabka alla baro waxa ku jiran raawa xadiiث صaحيixa waay dadku marka maanta gaar ahaan muslimiintu jileec ay qabaan cadowgoodiiyaa gumaysi ku haya meel walba waa boog oo muslimiinta ka mid ahoo bahalku cunayo waxay raadinayaan marka xal qaara marka waxay rabaan beesha caalamka iyo dowladaha horumara iyo inay iyo yidhaaheen meelahaas wax ka raadiyaan war kuwaas waa xisbu shaydaan waay wasaawis waaye waxa ay cilmi leeyihiin ma aha wax hadaba hagaagsan maaha haddaad marka kuwa dabagasho kuu dhammaatay waa inaad marka allah oo araxmaan araxiima warkiisa qaadato waa inaad qaadataa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo raxmatan lilcaalamiina alla ka dhigay bilmu'miniina ra'uufun raxiimun alla ka dhigay aad ka harto cadowgaas allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala afa tatakhiduunahu ibliis iyo wa duriyatahu ubadkiisa miyaad awliyaa ka dhigateen kuwa aad kacashataan min duuni aniga iiga tagteen ya wahum ibliis iyo ubadkiisune lakum caduwun iyagoo cadow idiin ah bi'sa lidaalimiina bedela dadka marka inta badbaado doonaysa oon dhoohanayn waa inay dhegeystaan wixii alla yidhi oo rasuulkiisu yidhi af soomaaliyaan u akhriyayna inta af soomaaliya ku hadasha kuwa kaloo carabiga yaqaane wax carabi ku qoran way helayaan meel walba taasaa marka waxay tahay midda marka hore aan isku baraarujeyno cilmiga xaqiiqiga inaan barano cilmiga dhalanteedkaah ee wasaawisu shaydaan ah inaan ka harno taas waxaan uga gol leehay qofka tobanka dambe qiimadeeda inuu fahmo ay suurtagal u tahay waa qofka guud ahaan bisha ramadaan qiimadeeda fahmay bisha ramadaan qiimadeeda qofkii fahmay in la soomo maalintii habeenkiina la istaago ruuxa fahmayana guud ahaan diinta islaamku qiimada ay leedahay ruuxa fahmay laakiin ruuxa diinta islaamka guud ahaan waxay ku fadhiyaba angarahin oo maxaan cunaa uun ku haya oo calooshihiisa wixii ka hooseeya calooshta caloosha wixii ka hooseeya ka fikiraay iyo haddana ramadaan qiimadiisaba ruuxaan fahmayn ee uun tobankan ciid mubaarag iyo xooga badar la cuno iyo ganacsiga carwooyinka dhar oo moodooyin caalamiya in laga helo ka carwadana ka faa'iido midka kaleetana uu xoogaa isku muujiyo maalmahaas ciidda adugu dhar gada laguma diidana laakiin inuu maskaxdaada hamiga arrintaas ay maskaxdaada qabsato aad qiimadii tobankii ramadaanka ugu dambaysay meel ay ka weyso maskaxdaada waayo waxaa lala dirisan yahay ood noqoto cabdu shahawaad shahawaadka addoon u adoona oo waxa kalaba aan ka fikiraynin saad alluugu dhawaataa saad ibliis uga dhaqaaqdaa hal rabaa inaad fahamto ilaan laba xisbiyaa ka jirta adduunka xisbullahi xisbu shaydaan waxaa ugu horeena waa cilmigaas inaad tallaabta koobaad alcilmu alxaqiiqi aada barato waa cilmiga wax walba la socda oo alla subxaanahu wa tacaala ogaalkiisu wax walba u dilay caalimu alghaybi wa shahaadati waay waxa muuqdoo noo muuqda iyo waxa naga maqanba asigaa og alla subxaana wa tacaala caalimu alghaybi waashahaada asigaana abuuroona yaqaana adduunka maanta waxaa jira inta uun wax waxbaan garahaynaa tiraah ruux haddou farsamo ama wax curyow soo saaro farsamo sida saacaddan oo kale dadka sameeya waxay isku waafaqsan yihiin intooda wax uun garanaysa ruuxa ugu aqoon dheeree inuu yahay ruuxi sameeyey saacadda haddii marka ruux aanba samayn ou yidhaah anaa kaaga aqoon badan waa lala yaabaa markaasa leewa ninkan ma waasha halkaas laysku waafaqsanya markaad fahamto xaggan u soo aad marka allihina abuuray eena yaqiin waxa adduunya aqaraba dhib iyo dheef nooleh ee tilmaantiisu dhammaystirantahoy dhab tahay oo naxariis kaliya ah rasuulkiisii oo naxariis kaliya ah aya haddabana laga leexiyaa waxaa aada moodaa in laleeyahay alla idinma yaqaano rasuulkuna idinma yaqaano waxa idin yaqaana beesha caalamka waaye waa qaramada midoobay gaalada midowda waaye nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ridwaanullah calayhim yaa hadal haya waa aragtee aada moodaba inna la yidhi war iska daaya waxaas aqoon maahee ilaan dadka mangaabta waxay ku xisaabtamayeen wadaadkaas dhahaya anugu diintiyaan matela een dacasna gada karinay fiirihaya adeertaaha fiirina qur-aankan fiiri waa kalaamullaahi rabbi alcaalamiin suldaanow leeyaha iyo awood waxaan kaloo sheegaysa suldaan male maa anzala allahu biha min suldaani waay ama canug yar ha akriyo ama oday gabooba ha akriyo ama nin dhexdhexaada ha akhriyee qur-aanka iyo sunnada qofka qabsadaahu dadka kale waxaysan ogeyn iyo waxaysan hayn haystaa waxaysan haysan u haystaa marka maanta waxaad moodaa ama dhababa marka laga hadlayo mashaakilka laga hadlayo baraha bulshada iyo fiir marka laga hadlayo waxaa leeya waa kaasa waa in saas le alla sidau yiri rasuulkiisu sidau yiri waa inaan balanoon ku dhaqanaa wax soo jeediyaha ma aragtin waxaa leewaay beesha caalamku inay sidaa noqotaa waa in haddaba howlaha cakiran ay kusoo baxaan waa inay ka run sheegaan waa inay daacad ka noqdaan waxa yara war waa sidee ma ma waxa waaye cadowgaagiyaad rabtaa inaad daba cararto soomaalida waxay yidhahdeen naysha idaha yarka ah la yidhaha canuga oo idugu markay ilmaha ay dhalaan midda oo dhidiga ah lagu tusaale kan wankana xabad ma dhaanye markuu yar yahay dawacada biici geed la yidhaha jecel dawacadu markay ku dhegto ood ka fujiso dawacadu waxay ka daba carareysaa sumayntu waxay ka daba carareysaa dawacadii haddii aada isku dayda inaad ka reebtane waa kaa dheereeya marka qaarkood ama dadka qaarkood waa ka dheereysaa dadkiia marka waxaad moodaa inay sumayntaa noqdeen samaynde samaynde ama sumayndhe ama nayldhe saa rabta adigu dhehe inuu wax lagu fahansiiye waay war cadowgaaga ka daba carar afa tatakhiduuna waduriyatahu awliyaaa min duni wahum lakum caduwun bisa lidaalimiina badela tacalam kitaab allahi watabic maa fiihi raac haddaad rabto tusaale cilmigii dhalanteedka hayaa qaatay midkii dhabta hayse yaa qaatay hadda saaxada markaan joogo tusaalihii hore aan soo bilaabo abijahal wuxuu idhi guruubkiisii nimankii qoreysheed laba nin oo kamid aan rabaa inaan soo qaado nabi moxamed alayhi salaatu slam hanuunka oo wada haddaan raacno nolol noo suuroobi maysay yihiin abijaal iyo gurubkiisa xusbu shaydaan ahay oo qoraysh ka mid ahay in natabic ilhudaa macaka watakhataf min ardina aydih abubakar radia allahu canhu iyo wixii nabiga sala alla slam rumeeyo raacoo dhanne waxay yidhaahdeen halkan kaliya hanuunka nabi moxamed alayhi salaatu slam uu noola yimidaa badbaadada ku jirta dagaal ayaa leesku qaaday yaa badbaada wees ognahay abubakar radia allahu canhu waa haddaba badbaaday markaasuu nabi moxamed alayhi salaatu salaam markuu geeriyooday kadib asaa khaliifadii hore noqday khaliifatu rasuuli asaa noqday abijahlna bederaa la dhigay wixii ku dhacda fatxu maka waa taqaanin aminkana sidii waay nimankii shalay gaaladu markay iya xanaaqeen ay yidhaahdeen argixisaan la diriraynaa in allaala intii alla iyo rasuulkiisii waxay yidhaahdeenaan ku dhegaynaa yidhaahdeen dhanna ka mari mayno shahaado fii sabiilaan helaynaa ama sharciga ilaahiyaan fulaynaa intii tidhi maanta ma bulaasho masar ma bulaalin afghanistan tusaale usoo qaado gaala gaalada hal xaba kama hirnaa la dhihi karaa wixii wax isku hayo o dhan waa galeen maanta waa ka baxayna afkoodama ka maqasheen maxaa bixi haya aniga inaad isweydiinaa fiican annagu inaan isweydiino bal maxaa bixi haya waxay arkeen dadka alle ku xiran inay awood leeyihiin oo siday moodayeen arrintu aysan ahayn caleema qodan in lagu soo dhaweeyahayo soo dhowaada beesha caalamka idinkaan marta idinaa wa idin sugaynay filayan moogtahay ma jirto rag waxaa yimiday ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii gacal ka dhigta nabi moxamed alayhi salatu slam gacal ka dhigta muuminiinta gacal ka dhigta inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayuutuuna azakaata ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ururka alle ma guulaysan mase ma guulaysan kuwii xisbu shaydaanahay oo maageen alla iyo rasuul isugu xirmina argaxiso waay sida buuraa laydin goyaha ee gaaladi maagay ku xirma ya oo alla ka waramo u iri maaragtay markay ka hadlayeen alla wuxuu iri ina aladiina yuxaaduuna allaha warasuulah ulaaika fi ladaliina kuwii alla rasuul dhankii ay tilmaamahan dhanka kala maray ee ciziyan ka raadihaynaa yidhi ulaaika fi ladalina kuwoodi la dowladda kaabul ka dhisan maanta xay haysataa cabaadkeedaa yeeraya haddii gaal naga baxdo xaggeen ku dambayhaynaa kuwa muqdisho ka dhisanna waa sidoo kale iyo meel walbo adduunka joogta la socda marka ruuxi liyahlika man halaka can bayinatin wa yaxyaa man xaya can bayina maxaa yeelay cashirul awaakir oon ka hadlayno guud ahaan ramadaankay kamid tahay ramadaanna guud ahaan diinta islaamkay kamid tahay ruuxa marka alcilmu alxaqiiqi garahaya ee alcilmu almusayaf aan ku dagmin adduunna asaa guulaysahaaya oo cadowgiisa ka adkahaya laaklibana ana warusulii ina allaha laqawiyun casiiz in allaha qawiyun casiiz wman ytwalى اllaha warasuulah wاladina aamanuu faina xizb اllahi hm اlgaalibuun kuwa kale ulaaika fi ladalina waay aakhirana waa laga raya adduunna waa laga raya taas marka cilmigaas aqoontaas ilan bishii qur'aanku soo dega qur'aanku waa aqoonta dhabtaada sunaduna kama harto bishaas waa bishii ay talo noo curata in talada cirka dadku helaan taladii dhulkan ay ka wadeegsadaan waa bishii waxyiga ay rabi ay qaataan rabulcaalamiin waxyiga ay qaataan hawadoodana ka tagaan in marka kala guurkaas la fahmo ayaa ku jirta meesha ramadaanka waa ii dhammaaday ciid mubaarag un kaliya war maha moogta waa in maxaad ka faa'iiday maxaa kugu soo kordhay maxaa kugu dhibcay taas marka cilmiga waay midda kaleo labaad oon ku baraarujiyahayo ummadda muslimka waxaa waaye alquwatu alxaqiiqiya awoodda dhabtaana waa inaad fahamta awoodda musayafada haisugu dagmi alquwatu alxaqiiqiya awoodda ilaahay waaye maa shaa allahu laa quwata ila billah suuratu kafiyay ku jirta xadiidkana muxuu ahay laa xawla walaa quwata ila billah awooddii maanta oo dhahaysa man ashaddu mina quwa afghanistan ayagoo dulaysan ma ka tagohan mise kama tago haya ha ha kurun sheegaan ambayna kurun sheegan minay been sheegaanne ayagaa a eedaay ay ballan ka baxaan manay siday sheegaan u baxaanne waa laga daba tegaa inshaa allahu tacaala la daymaayo xataa laa takuuna fitnatun wa yakuuna diinu kulluhu lilah ayaana sugaysa ayaguna waa inay ogaadaan ummadda muslimka awoodda kaliyahoo lagu tiirsaa waa maxay waa awoodda ilaahay maa shaa allahu alla wuxuu danaa ma laa quwata awoodo ma jirto ilaa bilah alla mahan alqawiyu alcasiiz asiga ah cerkee dhulka fiiri yaa haddaba mulkigaas iska leh maanta marka in la yidhaha xalka ummadda soomaaliyeed beesha caalamka waa inay daacad ka noqotaa cadowgaaga leeda waa inay daacad ka noqotaa inay dabaalta sufahada maab aad bay u badan yihiin maanta awoodda kale waa awood musayafa quwa musayafa la yidhaha waatan maanta beesha caalamka iyo waxay haayaan waxay haayaan male intii yareedoy xamar ka joogeenay isku dilaan waa ujeedin awalna waxay dhihi jireen nabadiidka waa in meel la saaro yaa hadda nabadiidahay e walba dadka ilaahay diintiisa inay hirgasho diidanaan nabadiida moogta adduun aakhira in labad la helo oo daaru salaam dadka la aadsiyo wallahu yadcuu ilaa daari salaam maxay uga yeeraya ayagu ulaaika yadcuuna ila naari ay uga yeeraya waa aragtay midda ka taagan hadda ma yaqaaniin alle adduun weynehe alluu yaqaaniin ilaan rabulcaalamiin waa ka tageen caalamkay ku leeyihin rabulcaalamiin maad ka warantay awoodda dhabta asaaska leh maya rasuul ma yaqaaniin james iswan ma u ahay u rasuula waxaa soo dirsatay beesha caalamka a soo dirsatay kulaha markaasay ku leeyihin waa inay daaxad ka naqdaan mid walbo hadlaya wuxuu ku leeyahy dimuqraadiyada nidaamka dimuqraadiga u khilaaf allayo rasuul warkoodii u khilaaf wax dhahay maaragtay waana somiyo anagoo afurayno la soo weerara kulaha haddaba soon waxba kama ogida oon yow ku dilin ruba saacimin laysa lahu min siyaami ila aljuuc walcadash sidoo kaleeto alqiimatu alxaqiiqiya maxay tahay waa qiimada inaad fahamto ay tahay alqiimada dhabtahay wax lagu qiimeeyo qofkaanu waa qof fiican qofkaanu waa qof guulaysta la yidhaaha waa aliimaanu billahi walyowm alaakhir aliimaanu walcamalu saalix waay qiimada musayafada oo haddaan iimaan iyo camal saalixa ruuxu haysan ou ku hoogay kuna hoogayo weligeena ku hoogi jira yaa waay waa alamwaalu walawlaadu bilaiimaan alla wuxuu ihi wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa ilaa man aamana wacamila saalixa iimaan iyo camal saalix markaad haysato xooluhuna waa ku anfacayaan ilmuhuna waa ku anfacayaan laakiin labadaa haddii aad weyso xoolaha yaxay ku taraya saddexdaas marka xooga inaysan alcilmu alxaqiiqi ku dadaal ee kitaabka iyo sunnada baro say u fahmeen ay u fuliyeen nabi moxamed alayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanulahi calayhim isku day inaad u fahamtood u fuliso cilmiga musayafkaana iska ilaali baraha bulshada indhuhu kaaga murxeen allana ka fogaatay inta badan samacuuna lilkadib waayo kuwa beenta maqli og ilan yaa barnaamijiyay baraha bulshada yaa yaa ka shaqeeya waa xayaa lagu soo shubay xayihin wuxuu shaydaan waay inaad marka fahamto waay alquwat alxaqiiqiya faham waa quwatullaahi makhluuqa quwadiisu waxba ma aha kulligood in haddaba ay dadku fahmaan dhammaantood masaladaas u baahan gaal muslim waa u baahan yahin lakiin hadda muslimka la hadlaynaa gaalka af soomaaliga yaqaano waa ka faa'iidaysan kariyaa marka awooddu waa tii alla dhab ahaan midda kaloo basharka yay ku dagin ha ku hodsoomin qiimada dhabta waa iimaan iyo camal saalixa waxa haddaba musayafka qiimada musayafka maxay tahay alabwaali walawlaad oo bilaa iimaanin billahi walyowm alaakhiri wa camalin saalixin ah taas intaas markaan uga gudbo waxaan kusoo laabanayaa xagga diinta islaamka qiimadeedu maxay tahay diinta islaamka qiimadeedu markaad siday tahay u fahantood u fuliso waa adduunka inaad hesho xayaata dayiba aada hesho man camila saalixan min dakarin aw untha aw hamuumin nolola kaa maqan ka badbaado nolol cariiriya waman carada can dikrihi fa ina lahu maciisatan danka haddaad sidaa hesho saasa alla u ballan qaaday man iyo man wa qabrigii tag oo ah booska ugu horeeya aakhiro haddii aada iimaan iyo camal saalixa la tago qabrigu wuxuu kuu noqonaa sida beer jan oo kale beer beeraha janno ka mid a waxaad uga badbaadaysaa inuu ku noqdo godgodadka nareed ka mid a bacda albacthi marka barsakha kadibne maxaa ilaahay ku siiyaa imaam camal saalix marka wadato jannatu naciim muxuu kaa badbaadiyaa naaruljaxiim taas waa inaa fahamta kaan wadan soo maha xoolo kasta ha qabo madaxnimo kasta ha qabo dunida hala buunbuuni waa yurub iyo america oo madaxweynaha guuda adduunka wadda koobaad alquwat luxaadiya waxaasoo dhan hala yidhaahee adduunkana maciisatan dankan uu ku noolaaha mar hadduu iimaan camal saalix haysan iyo atawaasi bilxaq atawaasi bisabri wuxuuna waayaa xayaatan dayiba qabriga hadduu u tago wuxuu waayaa rawdatu min riyaad aljanna muxuu ku hoogaa xufratu min xufari naari naartaasuu gela bacda albaxdina naaruljaxiim u gela jannana waa waaya waxaad ogaataan waxaan hadda sheegayno kitaabka iyo sunnada waxaanayn qofkii ka dhigta dastuur xeer maaragtay dasaatiir qaab waxbarasho qaabka adduunka loo maariyo qofkii ka dhigta wixii alla yidhi rasuulkiisa yidhi aan waxaan ahayn qofkii ka dhigta naftu markay beri ku timaado oo ku kufriha falamaa ra-u ba'sana qaaluu aamanaa billahi waxdah ha alla keliyaan rumaynaya waxaan kitaabi sunnayn ma rabno wa kafarnaa bima kunaa bihi mushrikiin waxaan alla ka dabawadi jirnoo beesha caalamka iyaan dhihi jirnay ee dasaatiirta ee caalamiga oo kulli waa ku kufrin leeyihi xabadu tarimaysa maalintaasi hadda jaanisa falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra-u ba'sana midda kale adigu weligaa insaanow meeshaad rabta joogi maanta waxaa la wadaa waxa waaye gaala waa diideen inay allah addooman u noqdaan ibliisay addooman u yihiin ma garata ibliisne asaa makhluuq ahoo berri waa kugu kufriya wuxuu ku leeyahay aniga shaqo iskuma lihin qaala shaydaanu lamaa qudiya alamru in allaha wacadakum wacda alxaq ilaahay ballanqaad ou idin ballanqaada dhaba waa markii naar la galo markaas ballanqaad dhaba ou idin ballanqaada wa wacadtukum anna waa idin ballanqaaday in dimuqraadiya wax lagu helaayo in beesha caalamka raa wax lagu helaayaan idinku shubay wasaawistaas idinku shubay fa akhlaftukum waa idinkaga baxay midda kale xoog idinkuma lahayn anigu wamaa kaana lii calaykum min suldaanin ilaa an dacawtukum waa idin baaqa anugu baaqa caalamiga idin jeediya caalamiga kii rabbaaniga iska dhaafteen anaa isoo daba rorteen noocaas oo kale anaa hoogay horta miila hoogtiin macay idin towle ma ana bimusrikikum wama antum bimusrikhiya fastajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum ma ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikhiya waxa idinkuguma alla aniguna idinkuna wax iguma tahay naaran ku wada jirnaah inii kafartu bimaa ashraktumuuni allaad iga dabawadi jeerteena waa dhamaaday xisbigay ururkayga waa burburo u lehay maxaala jahaanamo intii oo laga geliyahaya dadka ayuu haddaba ujeedadiisu ay haada iyo wuxuu mahoo higsana mar haddaad jahanamo gasheen burburiyey waa kaas kuwii xisbullahina udkhila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati jannaatin tajri min taxtiha alanhaar marka insaanu weligaa rabbinimo heli mayside inaad alla addoon u noqoto garaadkeeda yeelo rag badana raadihaaya fircawnaa tijaabshay ana rabukum laclaa maa calimtu lakum min alghayri lain itakadta ilan hayri markii dambe weysdhiibaasoo weli xataa idaa adrakahu lgaraqu ak alleh qaala aamantu anahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin marka taana waa inaan ku baraarugnaa in sha allahu tacaala maalmaha noo dhimane allahna gaarsiiyo allahana naga dhigo kuwa ka faa'iidaysta ilaahayna subxaanahu watacaala diinta islaamka nagu sugo cadowgeerana allah jebiyo waa tahay in sheekhana jasaaka allahu khayr maxay tahay acmaasha aynu ku noolayn karno tobanka dambe oo maalmo qura ay kaarsan tahay acmaasha lalalama nabigu sala allahu alayh wasalam idaa dakhala alcashru alawaakhir axyaa leylahu habeenkiisa waa noolayhaye iyo tiri caaisha radia allahu canha waa xadiis saxiix waayo qada ahlahu ahalkiisana waa toosiyahay ahalkana waa keligiis maahayn ahalka wuu toosiyahay washadda almi'sara hoos guntigana waa dhuqsa jira duubka oo isku xuri jira waay macnaha taasaa markan laka rabaa laakiin in aan iska hurudno oon iska suuxsanaano ma aha insha allahu tacaala taasaan iska ognahay wajazaakum allahu khayran sheekh nuur dad badan ayaaba ku farxaya dhammaadka soonka oo ciiddii isku diyaarinaya ka waran kuwaasi dhan kale sheekuna maxay tahay midhaha uu soonka ka helayo qofka muslimka ah bismillaah soomka haddee wixii in laga macaasho ahayd allah sheega kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun inaad alla baqid alla baqid aad ka baqdaan miro ahaan aada uga heshaan iyo rajada towr ruuxa marka soomkiisii sida alla rabo rasuulkiisu rabo u soomay waxaasu tega maxaa l alla ka baqidaa u bulaashay u bilaabatay tobankii horeu soo maray tobankii dambeu soo maray dowro gaaban waaye oo soddon maalmood ama labaatan sagaal maalmooda dowraddii wuxuu ka faa'iidaystaa u muuqata tobanka dambiiska dhaafe wuxuu rabaa kow iyo tobanka biloodoo kale taqwadii uu ku tababarta bishaan inuu uga faa'iidaysto diyaar u yahay haddii kale oo taa laga waayo taqwa allahi inuusan helinay tusaale u tahay mar haddii uu leeyahay ramadaanka noo dhammaan raba marka ibliiskii la raba in uu raacidiisa ka go-o haddiiba uu usii xeexaydanayo u leeyahay ciiddu hadday dhammaato waxbaa fantasiya dhacaya ee qaarkooda waxaa hadda waa soomaaliya ciiddu haddoo noo dhammaato haddaana wax kaa qaban waa arki doontaa marka shaydaankii markii lasoo furo rabaa inuu la cayaaro kaas marka macnaheedu waxaa waaya inuu soonka xabad ka faa'iidin waayo ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcadash xadiikii saasuu ahay waxaa badan mid soomay oo soonkiisana aan ka helin gaajo iyo oon mahayn iyo xadiid kaloo ahay ruba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila saharu waxaa badan mid istaagaya habeenkii oo taraawiixaan dukaale qiyaamkiisana aan wanan ka helin ilaa soo jeed maahayn dadkaas marka taqwallaahi inayna helinay tusaale ka tahay ee hadda inta dhiman haddii ay wax ka wax daba qabanayaan ha ku dadaalaano sidaasaan dhihi lahay wallahu aclam ugu dambayntii sheekh nuur maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo dardaaran ah kuna wajahan muslimiinta bismi illaah ramadaanka oo dhan iyo guud ahaan cumriga insaanka waxaa aada u qiimo badan inuu ka faa'iidaysto sida soo socota kow cilmiga sharciga inuu barto labo qiyaamuleylka habeenka inuu istaago qur-aanka sii daayo saddex in gaalada uu indhaha ka bajiyo saddexdaas waa saddexda insaanka dhabta uu nool yahay insaanka madaxa banaano xurka xur maxaa la yidhaha waa ruuxa ilaahay cibaadada u barax tira waay inta kale gumaysiga ku jirtaana waa shaydaana gumaysi ku haysta walidaalika thani lkhulafaa cumar lkhataabi radia allahu canhu waxaa laga wariyay hadal macnihiisu yahay lowlaa halaathun lama axbabtu lbaqaa'a fi dunya saddex haddayna jiri lahayn adduunya in la joogo waama xiiseeyeen saddexdiyaa waaye waa cilmiga sharciga oo la barahaayo ee lagu camal falayo tacalam kitaab allahi watabic maa fiihi waatayaad waa qiyaamu leylkii falaa taclamu nafsu maa ukhfiya lahum min qurati acyunin aayadii tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan watamaca waa gaaladoo lala jihaado aljihaadu dirwatu sanaami lislaam islaamka oogadiisa meesha haddaba kuruskiisa oogadiisa oo ugu sarraysa waay islaam aan jihaad lahayn waa islaam neef geeloon kurus lahayn oo kale waayo qitaal mar haddii dad dagaalama uusan qabin waa foolxumo kuruska markuu taagan yahu geelu fiican yahay soo maha marka saddexdaas al rabaa inuu ka faa'iidaysto eena ilaah u waafaji owlaa guud ahaan cumrigayga gaar ahaanneh tobankan dambo inshaa allahu tacaala taas ayaa noo ballana waana ka guulaysanaynaa cadowga inshaa allahu tacaala ilaahay subxaanah wa tacaala rusushiisa iyo dadka ahlu iimaanka inuu u gargaarayo ballan qaaday inaa lanunsuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu alashhaad wallahu subxaanahu wa tacaala aclam jasaaka allahu khayran sheekhanaa adduun iyo aakhiraba allahu ku barakeeyo kaasi waxa uu ahaa sheekh nuur macallim cabdiraxmaan oo toddobaadkan nagala qaybgalay barnaamijka diiradda jimcaha oo lagu soo qaatay mowduuc ku saabsan fadliga tobanka dambe ee nagu soo wajahan barnaamijka la mida intaynu ku kulmi doonno waxaan dhammaanteena idiin leenahay sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس